cali nuur muumin galaal oo ku magac dheer muxsin waa dagaalyahankii fuliyey camaliyadna furnimo ah oo lala eegtay kolanyo ay la socdeen saraakiil reer galbeed ah kuwaasoo la beegsaday xilli ay kasoo baxeen xerada goordon kuna sii jeedeen xerada xalan ee khamiistii lasoo dhaafay idaacadda islaamiga ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay baahisay dardaaranka dagaalyahankan isagoona dardaarankiisa kusoo gudbiyey fariimo dhowr ah ugu horeyn waxa uu dardaaran usoo jeediyey ciidamada mujaahidiinta ee hortaagan shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo soomaalida la shaqaysa walaalaha mujaahidiinta waxaan usoo jeedinayaa isbiru inay samraan oy maxaan ku raday ajir xisaabsadan ayaan usoo jeedinayaa meel kastoo joogaan inay gaalada la samraan oo waxaa weeye ilaahay ay ka baqaan oo maxaan ku radaa gaalada ay la samraan meel kastoo joogaan laxdad kastoo ay ku sugayiin waxaan usoo jeedinayaa inay ilaahay ka baqaan qofka hadduu muslim yahay oo laa ilaha illa maxamed rasuulullah uu leeyahay waxaa la rabaa marka inuu maxaan ku rada sheego laa ilaha illa uu ka run sheega la rabaa oo waxaa weeye uu si dhab ilaahay ooga baqa teeda kale inay gaalada la samraan gaalada iyadoo gaal ah oon waxba ilaahayna agtiisna waxba u oolin qaran ay naar ay ka horreysa ayuu samrayaa waxuuna ugu samraa gaalnimadiisu ka samrayaa marka annaga waxaanahay dad mujaahidiin ah dad muslimiin ah muslimiinta caam marka muslimiin aan sheegana waxaa la rabaa marka inaan samirno oon gaalada la sawirno sida aayadul allaulee isbiruu wasaabiruu waraabidu wattaqullah lacalakum tuflixuun marka haddaan samirno sadkeena waan helaynaa marka intaas ayaan dadka muslimiinta usoo jeedinayaa inay ilaahay ka baqaan ay gaaladan la xisaabtamaan oo gaalada la dagaalamaan gaal wuxuu usoo duulay midkiisa cad midkiisa madowga ah wuxuu usoo duulay inuu dalkan fasahaadiyey annagana waxaa weeye waa diidan insha allahu tacaala gaal yoolkiis waxaa weeye inuu diintanada inuu macnaha naga rideeyo oo daaquud iyo maxaan ku raday aan maxaan ku aan raacana iyo bible aan macnaha uu nagu xukumo ayaa uu doonayaa annagana waxaan doonaynaa insha allahu yoolkanaga waxaa waaye xataa laa takuuna fitna cali nuur ayaa sidoo kale fariin adag u diray shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka iyo ciidamada dowladda federaalka gaalada waddankeena kusoo duusho waxaan leeyahay ilaahay maxaan kura u toobadkeena ama cadaan noqo mise madow noqo mise maxaan ku raha mid muslim ahaayoo gaaloobay oo hadda murtad ah noqo waxaan idin leeyahay ilaahay u toobadkeena tuubuu ilalah war toobada way furan tahay maanta waxaa weeye jaanis baad haysataan ilaahay nooc ayad qur-aan wuxuu ku leeyahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jinni insi wax kale uma abuuran ilaa liyacbuduun inay caabudaan moogi war maanta dawaaqidnimo inay caradan ka shaqaysa maxaan ku rahdaye ilaahay maxaan ku rahdaye uma abuurin ma fahanteen marka insha allahu tacala waxaan idin leehay ilahay u toobadkeena gaalnimadiina ilahay uga toobadkeena ilahay hadduu diinta idin waafajiyana alxamdulilah hadduu ilahay idin waafajin waayo sooma insha allahu tacala waxaan idin sheegaynaa lafaha iyaga meel kasta maxaan kura meeshaan ku aragna insha allah haddaad godgashaan iyo haddaad sanduuq isku dabooshaanba insha allahu tacaala ilahay inaan kugu dhawaanayna anaga wax kale naf kalena mahaynaba ugu dambeyn waxa uu la dardaarmay waalidiintiisa iyo qaraabadiisa aabbahay horta insha allahu tacaala iyo hooyo hooyaday maxbuta labadaba iga maxaan ku radaa aniga dhashayba way iga horeeyaan insha allahu tacaala labada waxaan jeclahay insha allahu tacaala inta u shafeeca qaadi doona inay u horeeyaan ayaan jeclay insha allahu tacaala waxa weye waxaan leeyahay qaraabadayda kale waxa weye markay fariintayda iisoo gaarta insha allahu tacaala iisoo duceeya ninkasta salaada duxdaha tukada iisoo duceeyo inuu ilaahay janatalfirdows iigu bishaareeya adinkan intan u shafeeca qaadi doono inaad gashaan baan rajaynaya insha allahu tacaala qaraabadeyd meel kastoo joogan waxaan leeyahay fariintayda markeed ay idiin soo gaarto ood maqashaan ninka la yidhaahdaa maxaan ku rahdaa awasudays baa maxaad maqashaan waxaan rabaa insha allahu tacaala inaadna naxin ood iisoo ducaysaan ood ilaahay ii bardaa inaa ilaahay ikhlaas iyaga dhiga shahaada khayr qabto ilaahay siiyey inuu ikhlaas iyaga dhiga cali nuur ayaa khamiistii lasoo dhaafay fuliyey camaliyadna furnimo ah taasoo uu ku beegsaday kolanyo ay la socdeen saraakiil reer galbeed ah